magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaano laga soo doortay gobolka ee baarlamaanka federaalka kulankan ayaa kusoo beegmay iyada oo maalmihii u dambeeyey uu jiray khilaaf ka dhex oognaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed wariyaha v o eda uga soo warama gobolka koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan soo diray xildhibaanadan oo gaaraya toddobaatan mudane ayaa kulanka ay la yeesheen madaxweyne laftagareen waxaa looga hadlay khilaafka dhowaan soo cusboonaaday ee u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ra-iisul wasaare rooble waxayna xildhibaanada oo intooda badan soo gaaray magaalada baydhabo shirar wada tashi ah la yeelan doonaan maalmaha soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inkastoo kulanka uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin haddana markii uu kulanka soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuuna sheegay madaxweyne laftagareen xildhibaanada koonfur galbeed inay ka dhiidhiyeen habka loo maamulayo dhammaystirka doorashooyinka sidaasi darteed ay baydhabo isugu yimaadeen shir wadatashi guud doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo heshiiska annagan uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado la isu yimaado oo laga wada hadlo ee waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin koonfur galbeedna la beegsado kuraas ay leedahayna la celiyo lana yidhaaho ma loo joogsanayo markii aan ka hadalnay oo aan nidhi maxaa sababay sababtah naloo sheega guddiga fiid waa qaybsamay maxay tahay awooddiisa muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi habraac inoo qornaa ma yahay inuu kursi reebo kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka isla markaas waxaa noo qoran hadday xallin waayaan guddiga xallinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madashi dacwo jirtay guddi xallin khilaafaad kuraastii laguma wareejinin oo dacwaa jirtay guddiga xallinta khilaafaadkabaa tiina kuraastan qabsada lama dhihin guddiga xallintii khilaafaadkiina madashi uma soo celinin waa la celiyey kuraasta annagana aan naloo sheegin sababta lagu celiyey markaan nidhi madashi ha timaada laga hadlana la yidhi madal kama hadlayso madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa dhanka kala xusay inuusan ogolaanaynin isbaaro siyaasadeed in loo dhigto xildhibaanada koonfur galbeed siyaaraha aan diidannahay marka maanta oo laba kun iyo labaatankii la joogo labaatan iyo labadii la joogo soomaaliyana ay marxaladdan marayso ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo wax la yeeli karana maaha madaxweynaha koonfur galbeed ayaa dhinaca kale wuxuu muujiyey in koonfur galbeed aysan caqabad ku ahayn geedisocodka doorashooyinka dalka oo heer gabagaba maraya waxaan rabnaa dowladnimada soomaaliya in la ilaaliyo dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay waxaan rabnaa waddankan waa boogo badan yahay waa la soo aruuriyey waa la isu keenay waa la isu dulqaatay waa la ilaalinayaa dibudhacana ay ka daayaan wax allaale wixii mas-uuliyad ka timaadana ayagaa qaadaya mas-uuliyaddooda dowladnimada soomaaliya haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay ma rabno inuu hal maalin dibudhaca uu dhaco ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo ma rabno in dowladnimada soomaaliya ayna eersato kulanka xildhibaanada iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku soo beegmaya iyadoo baydhabo ay ku wada sugan yihiin inta badan xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo